أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أmا بعd waxaan ku dhex jirnay tafsiru suurati ali cimraan gaswadii uxud ama dagaalkii uxud ayay aayadihii ku saabsanaayeen noo soo dambeeyey waxaa la dhex geliyey aayaad alla subxaanahu wa tacaala mu'miniinta acmaashooda inay hagaajiyaan xaaraanta ka fogaadaan wanaaggii iyo daacada rabbi iyo daacada rasuulkana ay la imaadaan halkana aayaadkaasaa socdo akhlaaqdooda inay hagaajiyaan buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu tusayaa iyo waxyaabaha jannaadka iyo lagu galo haddii marka ictiqaadkooduna hagaagsan yahay acmaashooduna ay hagaagsan tahay ghaswadii duulaankii ay galaan alla subxaanahu wa tacaala nusro iyo wuxuu ku siinayaa guul mar walbo marmar uu imtixaanayana waa jirtaa hadba iyaga inta ay ka fogaadaan maniha macnahaas oo alla subxaanahu wa tacaala tilmaamayo marka alla wuxuu leeyahay wasaaricuu degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf intii ka ah u degdega xaggiisa dembi dhaafka oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday wa jannatin iyo janno jannada oo carduhaa ballaarkeeda alsamaawaatu uu yahay sama ciraryaalo iyo waal-ardu dhulka uu yahay uciddat waa la diyaariyey janna jannadaasi lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka dhowrsadoo ka cabsado ayaa loo diyaariyey quraada marka wasaaricuu ilaa makfiratin bay u badan yihiin masaaxiftii shaam iyo madiina iyaga waxaa ku qoran saaricuu ilaa makfiratin naaficna sidaas uu akriyey meeshaan iyo qowluhu tacaala waladiina اtakaduu masjida diraara iyo aladiina اtakaduu buu akriyey iyo meelo sidaas oo kale ah sida ibnu kathiir ba musxafkii maka wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar wاldina اtabacuuhm bإxsaan radia اllah canhm waraduu canhu waacadda lahm jannaati tajri min taxtiha alanhaaru yu akriyey masaaxiftan kalena marka janaatin tajri taxtaha alanhaaru ayb macaaniduna marka isku mid un weeyaan wasaaricuu degdega ilaa rabbiku ilaa makfirati dembi dhaaf u degdega yacni ilaa asbaabi makfiratin asbaab alla idinkugu dembi dhaafo u degdega oo la imaada dembi dhaafka oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday wa jannatin janno u degdega jannada oo carduhaa ballaarkeeda alsamaawaatu samaawaadka ballarkoodoo kale uu yahay iyo waalardu dhulka yacni carduhaa ka cardi samaawaati waalardi oo kale marka tashbiih baliiqa isaga jiro ama yacni adaad adaatu tashbiihi bowj ayaa la jaray marka waxay noqotay janno ballarkeedu ballaarkeedu ciraryaalo in dhul uu la egyahay sidee ula egyahay marka laba tafsiirba culimmada waa sheegaan tafsiir waxa uu yahay haddii laysku tolo toddobada samo iyo toddobada dhul marka la ysku tolo haddii la ysku harqaamo oo sida maryaha oo kale la yskugu tolo ayaa ballarka jannadu uu la egyahay waxay marka kinaayo ka noqonaysaa dherarkii muxuu noqonaa marka haddii ballaarku intaas yahay dherarkiina muxuu noqonayaa wax ilaahay uun og yahay subxaanahu wa tacaala ibnu cabbaasna isaga tafsiirkaasuu doortay haddii dhul iyo cir laysku tolo yaa ballarka jannadu uu la egyahay ayb tafsiir kalena wuxuu tilmaamayaa ama uu leeyahay xagga iskor-saarka sida ay toddobada samo isu saaran yihiin oo kale ayaa yacnii bayaa laga wadaa ee maahan iyagoo dhan geesas inta la dhigo laysku tolo maahan tafsiir baa sidaa dhahayo laakiin kaas hore ayaa ibnu cabbaas iyo keyrkiis ay ku socdeen aayaddaani markay timid ayaa imaam axmed musnadkiisa wuxuu ku wariyey anna heraqla kataba ila nabiyi sal ll ly slam boqorkii ruom heraqla nebigoo warqad usoo qoray innaka dacowtanii wuxuuna ku yidhi waxaad iigu yeertay ilaa jannatin janno carduha asamaawaatu waalardu janno ballarkeedu dhul iyo cir uu la egyahay fa ayna naaru hadday jannadii intaa qaadatay aawo naartii buu faqaala nabiyu sal l sabi wa ummatu maah fa ayna alleylu idaa jaaa annahaar habeenka aaway hadday maalintu timaado yani marka maalin la joogo habeenka xaggee jira xaggee buu aaday cumarna sidaanoo kale loo weydiiyey markaasuu sidaas yidhi markaasuu ninkii yahuudiga ahaa ku yidhi towreedna sidaanay ugu taallay towreedna sidan ayay ugu taallay buu yidhi marka maxaa laga wadaa habeenkii aaway maalintu markay jirto maalinta aaway marka uu habeen jiro ibnu kathiir wuxuu yidhi wahadaa yaxtamilu macnayayni axaduhumaa an yakuuna almacnaa fi dalika inuu yahay annahu laa yalzamu min cadami mushaahadatina alleyla ida jaaa annahaaru anlaa yakuuna fi makaanin yacnii annaga marka aan maalin joogno ujeedid la-aanteena habeenkii aanan u jeedin macnaheedu maahan habeen inuusan jirin waa jiraa habeen innagaan arkaynin maahan wain kunnaa laa naclamuhu yaananba garanin oo ogaanin wakadalika annaaru naartuna sidaas waayo xaysu yashaau allah meeshii alla doonay jirtaa jannada haddii sidan la yidhi naartii aawe meeshii alla doonay jirtaa iyaduna sida maalintii markaan joognaba habeenku meeshii alla doono oo u jiro ayb wathani macnaha labaad wuxuu yidhi an yakuuna almacnaa macnuhu inuu yahay ana annahaara maalinta idaa tagashaa wajhu lcaalam maalintu haddii caalamka ay dhinac ka daboosho min hada aljaanib dhinacan fa ina alleyla yakuunu min aljaanib alaakhar habeenka dhinaca kalea qabto ma maqna habeenkii marka haddaad adigu maalin joogto marka jaanib kale oo adduunyadii ka mid a habeenuu joogaa marka habeenkii iyo maalintii islama maqnaba jannada iyo naartiina islama maqna marka ayb fakadalika aljannatu fi aclaa ciliyiin jannada kor ayay ku taallaa fowqa asamaawaati taxta alcarshi ayb wa carduhaana kamaa qaala allahu caza wajala ka cardi asamaai waalardi waaye wannaaru fii asfali saafiliin naartana toddobada dhul hoosteeda ayay ku taallaa marka inay jannaduna saa u weyn tahay naartuna hoostaas iyaduna ay ku weyn tahay maa waxba markaa isdiidi maayaan ayb oo naartu iyada toddobada dhulayba ka hooseysaaba ayb wasaaricuu marka alle wuxuu yidhi degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf xaggiis u degdega sabab laydinkugu dembi dhaafo kaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday wa jannatin iyo janno jannada oo carduhaa ballaarkeeda asamaawaatu uu yahay samaawaat iyo waalardu dhul uciddat waa la diyaariyey jannadaasi lilmuttaqiin ayaa loo diyaariyey kuwa ilaahay ka cabsada uciddatna waxaan ka fahmaynaa marka jannada inay abuuran tahay oo haddaba la abuuray ee wax gadaal laga abuuri doono ma aha nusuus badanna saasay tilmaamaysaa aladiina kuwii baa loo diyaariyey yunfiquuna bixinayeen amwaalahum yacni maalyaalkooda fi saraa'i waqtiga fudaydka xaaladda farxadda iyo fudaydka dhexdeeda ku bixinayeen waadaraa'i culayska dhexdiisa wax ku bixinayeen maalkooda oo waddada alle ku bixinayeen waalkaadimiina iyo kuwa caburiyo oo yacni laqo algayda carada laqo xanaaqooda kuwa dib u laqo waalcaafiina kuwa cafinayo caninnaasi dadka xaggooda iska cafiyo ayaa loo diyaariyey jannadaasi wallaahu alleh yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa ixsaanka la imaada dadkaa marka alle ka dhowrsada tilmaam bay leeyihiin oo maalkooda waa cibaadaadka alley ka gutaan marka allah wuxuu leeyahay aladiina kuwii baa loo diyaariyey jannadaasi yunfiquuna bixinayeen maalkooda fii sabiilillaahi bay ku bixinayaan goormay bixinayaan fi saraa'i xaaladda marka farxadda iyo fudaydka ay qabaan waa markay maal badan haystaan caafimaad qabaan xaalad fudud ay ku jiraan maalkooday bixinayaan waddaraa'i iyo xaaladda culus dhexdeeda dhib marka uu haystana oo waxyari gacantoodu yar tahay waa bixinayaan xadiidka nebigana wuxuu ahaa sadaqada waxaa ugu fiican juhdu lmuqili nin wax yareeyey dadaalkiisa nin aan wax badan haysanin oo haddana wixii uu wax bixinayo oo dadaalayo asxaabta rasuulka intay dhabarkooda kusoo xamaalaan ayaa waxa ay helaan waxna ay ehelkooda ka masruufan jireen inta kalena ay hormarsan jireen ayib sadaqa marka midaasaa ugu khayr badan marka markay wax haystaan oy fudud yihiinna waa bixinayaan marka aynan waxba haysanin oy culus yihiinna way dhiibayaan ayib maalkana de cibaadadiisu waa un intaas maxaa yeele allah maalka iskale isagaa bixiyey isaga u dhiibo shayga aada sadaqaysataa nebiga sal lla ly slam wuxuu yidhi qofkii timir jeex jab timira sadaqaysama hal xabood timira allah gacantiisa midig ku qabanayo fa yurabbiihaa waa barbaarinayaa kamaa yurabbii axadukum faluwahu midkiin sida uu u barbaariyo uu u koriyo uu u koolkooliyo faraskiisa yarka ah ilaa marka dambe buurta uxud oo kale iyadoo la eg allah uu qiyaamaha siiyo qofkii adduunyada ku ceshto oo aan bixinin maalkiisana dad unbaa ka qaadanayo isagiina waa ka tegayaa laba maroo cadcadow ka qaadanaya hadduuba nasiib u helo oo zamankan marka haddii taa nasiib loo helaaba ayaa nasiib la joogaa haddii uu nasiib u helo si fiican loo maamuuso god baa lagu ridayaa madow laba maroo cadcadna waa ka qaadanayaa maalkiina ummad kale oy sida si allaale siday doonaan ka yeelayo ayuu u dhaafayaa marka maalkaaga intaad hadda adiga ka talin karto meeshii aada alle ugu dhowaan kartid ugu dhowaaw haddii naftu ay kaa baxdo maalkii adiga kama telin kartida ogow nafaqa marka lagu sifeeyo infaaq inay bixinayaan maalkooda xaalad kastoo lagu jiro waalkaadimiina jannada waxaa loo diyaariyey kuwa dib u laqayo algayda ay gaydahum caradooday dib u laqayaan ayb kadmiga marka waxaa weeyaan aljaal waalkaadimiina bimacnaa aljaariciina kuwa kabanaya algayda caradii bay dib u kabanayaan ayb wa kadmu lgaydi an yamtali'a gaydan caro inuu la buuxsamo waayo qofka ayb fayaruddahu fii jawfihi caradii uu la buuxsamay gudihiisuu ku ceshana bannaanka usoo bixin maayo walaa yudhiruhu baqawi sidaas uu yidhi ayb marka waalkaadimiina algayda ayagoo caradoodii wax dhihi karo wax fulin karo oo wax qasi karo ayay dib u laqayaan ayb waalcaafiina kuwa caf iska cafiyo ayaa jannadaa loo diyaariyey caninnaasi dadka ayagoo awood u leh inay dadkii ka aarsadaan ayay haddana iska cafinayaan marka waalcaafiina can innaasi acamu min alkaadimiina min alkaadimiina algayd kuwa marka carada damiyo ama caradooda dib u laqo iyo kuwa dadka cafiyo cafiskaa caam ah leanna cafisku carana waa ku imaan karaa caro la-aanna waa ku imaan karaa waa ka caamsan yahay marka ayb xaalad khaasaa la sheegay mid kalea la aaday marka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laysa ashadiidu bisuraca ninka xoogga badan maahan kuwa dadka legda mar kasta ka dadka kuwa dadka legdo maahan kuwa xooga badan walaakina shadiida shadiidka iyo ninka xooga badan alladii yamliku nafsahu cinda algadab waa midka nafsadiisa celiyo oo xakameeyo markuu xanaaqo ayb waalcaafiina cafinayeen can innaasi dadka cafinayeen wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa mar kasta ilaahay ka cabsado oo alle u caabudo sida iyagoo arkayoo kale haddaynan arkayninna dabcan isagaa arkaya والذيina إda facluu faaxishaة أw ظlmuu أnfushm dakruu الlaha faاstغfaruu لذuنuubihim wman yغfir الذuنuuba إlا الlah wاladiina kuwii baa jannadii loo diyaariyey marka tilmaamahan tilmaamo aada muhiim u ah waaye in la ogaadanayo daruuri tahay wاladiina kuwii baa jannada loo diyaariyey idaa haddii facaluu ay sameeyaan faaxishatan wax foolxumo wax xun haddii ay sameeyaan ow amase dalamuu ay dulmiyaan anfusahum nafahooda ay dulmiyaan dakaruu llaaha dakaruu waxay xusuustaan allaha allay xusuustaanoo ay dakaruu waciid allaah ilaahay goodigiisay xasuusanayaan fastakfaruu way dembi dhaaf dalbanayaan markaasi lidunuubihim dunuubtooda darteed bay u dembi dhaaf dalbanayaan waman yakfiru wahal yakfiru ma dhaafaa addunuuba dunuubta ila allaahu allah maahne ma cid kalea dunuubta dhaafto walam yusiruu aan daa'imin calaa maa kii korkiisa aan ku daa'im noqonin facaluu ay sameeyeenoo dembiga ahna aan ku daa'im noqonin walxaal hum iyaga oo yaclamuuna garanayo oo og meeshanna marka tilmaan kale oo markay dembi iyo wax ku dhacaan ay leeyihiinba waa la tilmaamayaa bani aadamku mar kasta waa iska dembaabaa haddana laakiin iyagu markuu dembiga ka dhaco habka ay u maamulaan xaaladdaas alla wuxuu leeyahay waaladiina kuwii baa jannadii loo diyaariyey idaa facaluu hadday sameeyaan faaxishatan xumi fuxshiga asalkiisa aslulfuxshi alqubxu waa foolxumada waalkhuruuju can alxaddi waalmiqdaari iyo qofka inuu ka baxo xadkii shay kastoo xadkiisa ka baxo waa fuxshi ayuu gelayaa ayb walidaalika qofku markuu aada u dheeryahay oo dherarka caadiga uu dhaafo carabtu waxay dhahaan faaxishu tuul dherar marka xadgud xad dhaafay marka waladiina idaa facaluu faaxishatan waladiina kuwa baa jannada loo diyaariyey idaa facaluu hadday sameeyaan faaxishatan foolxumo shay kasta oo marka xadkiisa dhaafay oo alla uunan jeclayn baa soo gelaya culummada qaarna waxay yidhaahdaan faaxishada waxaa laga wadaa azina zinada marka zinadu faaxisho waa tahay dunuubta kalena way yihiin faaxisho ow amase dalamuu ay dulmiyaan anfusahum nafahooda ay dulmiyaan naftoodii hadday dulmiyaan dakaru llaaha allay xusuusanayaan ay dakaruu waciidallaahi ilaahay goodigiisa uu u goodiyey dadka dembaabo ayay xusuustaan marka maxaa ka dhalanaya marka dembigii waa ka waa ka fuqayaan waa ka tegayaan dembigii allana waa u towbad keenayaan ayb waa suurat lacraaf aayadda ku jirto kale ina aladiina itaqow idaa masahum daa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun waikhwaanuhum yamuduunahum fi lgayi uma laa yuqsiruun kuwa ilaahay ka cabsaday shaydaan hadduu waswaasiyo ugu yimaado oo shaydaanku ou taabto allay xusuustaan fa idaa hum mubsiruun basiiradii iimaankii baa usoo noqonaysa waaba arkayaanba marka dembigii wixii ay ku jireen waa ka tegayaan kuwa kalena laakiin waikhwaanuhum yamuduunahum fi lgayi shayaadiinta walaalahoodna baadida ayay kusii madax taagayaan marka qofka markuu dembi gala inuu rabbigii xusuusta wax aada u fiican dakaruu waxay xusuusanayaan allaha waciidallaahi ilaahay yaboohiisa ayay xusuusanayaan fastakfaruu way dembi dhaaf dalbayaan markaa lidunuubihim dunuubtooda darteed ayay alla uga dembi dhaaf dalbaan waman yakfiru wahal yakfiru ma dhaafayaa addunuuba dunuubta ila allaahu alla maaha cid kale miyaa dunuubta dhaafayso mantan bimacnaa wahal waxaa kaloo la yidhi waman yakfiru wamaa yakfiru dunuuba ila allah ma dhaafayo dunuubta ilaa allah maaha isagaa marka loo towbad keenay walam yusiruu aan ku daaim no kuma daa'im noqonayaan calaa maa kii korkiisa facaluu ay sameeyeen meeshaas marka laba tafsiir ama saddex baa ku jirto walam yusiruu bimacnaa walam yuqiimuu calayhi yacnii dembiga kuma nagaadaan wey marka ay alla usoo noqdaan oo ay yacnii alla xusuustaan dembigii ku nagaan maayaanoo ma dul joogayaan qataado macnahaasuu ku macneeyey macno labaadna wuxuu yahay lam yuwaaqicuu adanba idaa hamuu bihi markay dembiga ku fakaraan oo maskaxdooda uu soo galo ma ku dhacaan dembigii tafsiirkaasna marka ibnu jariir daciif weeyaan buu yidhi xasanulbasri baana laga wariyey leanna haddaynan dembi ku dhicin maxay ka toobad keenayaan marka ayb tafsiirka saddexaadna macna alisraar waxaa laga wadaa inaynan towbad keenin alsukuutu cala aldenbi wa tarku listigfaari qofku markuu dembi galo inuu iska aamuso istikfaartii ka tago towbadiina ka tago ninkaa dembigii marka waa waa ku daa'im noqday aduu labadan tafsiir baa ugu xoog badan lam yuqiimuu calayhi aan dul joogin dembiga maxaa ka soo horjeeda marka way ka tagaan dembiga macnaha labaadna waxa uu yahay walam yusiruu calaa maa facaluu bimacnaa yacni aan sidoodaas daa'im ku noqonin oo towbad la-aan aan noqonin oo dembigu markuu ka dhacaa waa towbad keenaya xadiidkii nebigana waatou ahaa itaqi llaha xayumaa kunta wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa xumida waxaad raacsiisaa wanaag wanaaggaasna towbadaa lagu macneeyey ayb tafsiirka hore haddaan ku soconnana shuruudda towbada shardi ka mid a halkan lagu tilmaamay oo towbada shuruuddeedu saddex shardi wa mararka qaarna shan bay noqdaan shuruudda shardiga koowaad horta waa inuu jiraa ikhlaas qofka ilaahay dartii inuu towbad keeno shardiga labaad waxa uu yahay aliqlaac dembigii inuu ka fuqo oo uunan ku dhex jirin waa midkaan marka hadda walam yusiruu shardiga saddexaadna waxay tahay annadam inuu qoomameeyo oo wixii aynan la fiicnayn xadiidka rasuulka sal alla ly slam baa wuxuu ahaa annadamu towbatun shallaydu waa towbo shallayda iyo qoomamadu towbay tusaysaa shardiga afaraad waxa uu yahay alcasmu calaa an laa yacuud go-aan inuu ku gaaro inuunan u laabanin dembigaas shardiga shanaadna wuxuu yahay an taqaca fii waqtihaa towbadu waa inay ku dhacdo waqtigeedii loogu talagalay haddii waqtigeeda aynan ku dhicin ma ansaxayso waqtigeeda marka waa goormana waa xaalad kastoo qofku uunan dhuunyeeris gaarin naftu hadday halkaas timaado towbadii waa u dhammaatay xaaladda labaadna waxay tahay haddii qoraxdu ay ka soo baxdo galbeed oo calaamaadkii waaweynaayo saacaddu ay dhacaan towba lama aqbalayo hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbika yowma ya'tii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayraa nebigana wuxuu ku fasiray aayaadkaasi duluucu shamsi min maqribiha ayb xadiid kalena wuxuu ahaa addoonka waa laga toobad aqbalaa maa lam yuqargir naftu haddaynan halkaas gaarin mar haddii qofkii uu qiririf gaaro intii kale ay naftii ka soo baxdo oo kalxamihii ay soo dhaafto towbadii markaa waa xihan tahay baabkii qof og maa jira marka naftiisu waqtiga ay gaarayso xaalatulqarqara ma ogin leanna waxaan aragnay dad socdo ordaayo caafimaad qabo waxbaa ku dhacaaya hal mar miirkiyaaba tegaayaba dib dambena usoo noqon maayo koomow galayaa la leeyahay manaa koomadaas hadduu ku dhinto ninkaa camalkiisu waa xirmayo zamankan aan joogna marka waxyaabaha koomada lagu galaa say u sahlan tahay qof baa waxaad maqle waa seexday ama isagoo iska socdo dhiigaa ku dhuftay maskaxdiia dhiig ku furmay khalaas bis waa kala yaallaa ninkii wax maamulayey oo maskaxda lahaay oo tasarufka lahaay maba ahan inuunan ka soo kicinaa laga yaabaa ma og tahay marka adiga qof baa xabad ku dhacaysaa mashaqaa meel ka qabsanayso waa tegey yacni in la gaaro towbadaada xaaladii ay xormaysay waqti dheer maaha marka inaan ilaahay u laabano waayo taswiifka iyo berri iyo saa dambadana aan iska dhaafan leanna adiga saacaddan ayaad leedahay saacadda ka dambayso adiga gacantaada kuma jirto allah maamulayo mar haddii waqtigu yimaadana adiga lagu sugi maayo nacam waxyaabaha marka khaatimada fiicani ay ka timaadana waxaa ka mid a alimaam ibnu lqayim sidau tilmaamo kitaabu ruux waxaa ka mid a qofku habeenkii marku seexanaayo inuu yeesho saacad oo isla xisaabtamo maxaad dembi u gashay maxaa waajib aada dayacday markaas markuu istixdaar sameeyo towbo ou la imaado marka towbadaas uu ku seexdo haddii marka towbadaa uu ku dhinto ninkaa hurdada uunan ka soo kicin towbou ku dhintay waa fiican yahay hadduu kasoo kacana dadadaalkiisii iyo ha sii wado ayb marka kafle aada u daran baan hayso kafladaas marka in laga baxo towbada marka shuruudeedu sidaas waay haddii xaq bani aadam ay ku tacalluqdana oo dembigu uu yahay waxaad bani aadam ka gashayna waxaa lagaa rabaa inaad bani aadamkii u celisid waman yaa yakfiru dhaafayo adunuuba dunuubta ila allahu alla maahane walam yusiruu an daa'imin waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahumaa socotay walam yusiruu aan daa'imaynin calaa maa kii korkiisa facaluu ay sameeyeen wahum yaclamuuna iyagoo garanaya oo og waxaasay ku jiraan marka inuu dembi yahay ulaa-ika kuwaadaas jazaauhum abaalmarintooda makfiratun dembi dhaaf waay dembi dhaafka oo min rabbihim xagga rabbigoodka ahaaday wa jannaatun jannooyin jannooyinka oo tajrii ay soconayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaale ay soconayaan khaalidiina xaal ayyihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaas dhexdooda wa nicma waxaa nicmo lahaaday ajrulcaamiliina kuwa shaqeeyey hawaabtooda kuwa shaqeeyey abaalmarintii lagu abaalmariyey waa jannadii taasaa nicmo lahaatay oo ammaan mudan ayb ulaa-ika kuwaadaas jazaauhum abaalmarintoodu makfiratun dembi dhaaf waay dembi dhaafka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa jannaatun jannooyin jannooyinka oo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaalo khaalidiina xaaleyihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa ku waarayo oo maka maka go-ayso wa nicma waxaa nicmo lahaaday ajrulcaamiliina kuwa shaqeeyey oo acmaashaa la yimid ajarka lagu abaalmariyey baa nicmo lahaaday almaqsuusu bilmadxi jannadaasi qad khalat min qablikum sunanun fasiruu fi lardi faanduruu kayfa kana caaqibatu lmukadibiin halkanna marka alla addoomadii mu'miniinta u la khitaabayaa maalintii uxud musiibaa ku dhacday toddobaatan baa laga dilay dhaawacyaa gaaray dhib baa ku dhacay dhibkaas baa laga sabar siinayaayo waxaa la leeyahay ummado idinka idinka horreeyey ambiyo iyo dadkii raacsanaa oo intay ilaahay jidkiisa ku dagaalameen haddana marmar laga adkaaday waa jiraan adkaanshahaas laakiin daa'im ma noqonayo ciribta dambe idinkaa yeelanaysaan kuwaas gaaladana ilaahay waa xaaqayaa qad xaqiiqe eh khalad waxaa tagtay min qablikum idinka hortiin sunanun mahmaahooyin iyo s iyo iyo siiro ayb sunanun yacni duruq ayaa tagtay fasiiruu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda fanduruu fiiriya kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmukadibiina kuwa ilaahay beeniyey cirib dambeedkooda yacni adduunyadan waxaa la leeyahay sunna kowniyaa jirto oo qadariye ah sunnadaas kowniga ee qadarigana waxay tahay muuminiintu inaysan mar walba ayaga guulaysanin un marmar baa laga guulaysana maxaa macno aho ku jiro xikamka ku jira aayadahan udayniga dambe soo socda marka alla wuxuu leeyahay qad qad xaqiiqe ah khalad waxaa tagtay min qablikum idinka hortiin sunanuun ayaa tageen waddooyin yacni duruq la maro ayaa jiri jirtay oo qadarka alle iyo habka alle uu adduunyadan u maamulayo sunan iyo duruq iyo mahmaahooyin iyaa tegay idinka hortiin ee fasiiruu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda fanduruu fiiriya kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmukadibiin kuwa ilaahay beeniyey cirib dambeedkooda haadaa kan oo qur-aanka ah ama haadaa kan waanadan bayaanun weeyaan caddayn linnaasi dadka ideylkood bay u tahay caddayn oo duruqdii iyo wixii xaqi iyo baatilkii baa ayuu u kala caddaynayaa wa hudan hanuun weeyaan iyo iyo wa mawcidatun waano lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday buu u ahaaday qur-aankii marka alle wuxuu leeyahay haadaa kan oo qur-aanka ah bayaanun weeyaan ay bayaanulumuuri arrimaha caddaankooda iyo caddayntooda qur-aankan waa isaga caddaynaya ayb haadaa kani qur-aanka bayaanun weeyaan bayaan iyo caddayn linnaasi buu u yahay wa hudan hanuun weeyaan wa mawcidatun waano lilmuttaqiina buu u yahay hidaayada marka la sheegaa waa hidaayatu tawfiiq ama hidaayatu dilaalati walirshaad dadkao dhan waa u yahay qur-aanka ayb walaa tahinuu ha daciifina ha taag darnayninina walaa taxzanuu ha murginina wahnigu marka wuxuu ku dhacaa jirka walaa taxzanuu xusnigana qalbigu ku dhacaa marka alla wuxuu leeyahay walaa tahinuu ha daciifina jugtan idinku dhacday jirkiinna iyo awooddiinna maadiga ayaynan u daciifin jugtan darteed walaa taxzanuu ha murginina oo ha tiiraanyoodnina murugtiina qalbigay ku dhacdaa iyadana qalbigiinnana iyounan jabin oo qalbi jabyo idinku dhicin ayb wa antum idinka ayaa alaclowna kuwa sarraynta badan ah idinkaa sarrayn badan oo gaaladii ka sarrayn badan in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin marka khabarkan wa antum alaclowna layskama dhigin shardi baa lagu xiray shardigana yacni shayga mashruudka ahna markii shardigiisa la helo waa la helaa haddaad mu'miniin tihiin idinkaa sarraynayo alla yidhi ee lama dhihin haddii aada hebel tihiin iyo haddaad fulaan tihiin iyo idinkaa sarraynaysaan lama dhihin haddaad mu'miniin tihiin iimaanku marka waa tilmaan iyo wasfi iimaankuna marka macaanidii diintoo dhan buu kulansana marka haddaad idinku diin fiicnaataan idinkaa sarrayna aafoo dhan marka iyo dhibaatoo dhan muslimku waxay uga xallismaysaa diin dadka qaar baa waxay yidhaahdaan muslimiinta dhibka haystaa waxay tahay aqoon darriya hayso technologyga ha bartaan yacni hubkii sida sida loo samaysta ha ha bartaan waa laga badiyaa saas darteed baa marka muslimiinta dacfigan ugu dhacay kuwo kale waxay leeyiin muslimka dhaqaalaha ku yar dhaqaalihii inuu tacbo maal badan haddii la yeesho dulligan iyo dhibkan waa laga baxayaa laakiin sidaas maaha manhajka alle maal badan haddii la yeesho dhibaa laga baxaa hub badan haddii la samaystaa dhib laga baxaa maaha rasuulka iyo asxaabtiisu maal badanna ma lahayn hub badanna ma lahayn wixii alla adduunyada u keenayna waa fuliyeen oo rasuulku wuxuu dhintay jaziira alcarabiya iyadoo muslimku islaamku ku faafay qalbigii dadka iyo dhulkiiba waa islaamkaa haye markii dambena waa tay ilaa labadii boqortooye ugu waaweynaa labadii qole ee ilbaxnimadii ugu weyneyd furus iyo ruumna hoostooday soo galeen maanta sida ay yihiinna waa ka maal yaraayeen waana ka tiro yaraayeen wayna ka hub yaraayeen hubka iyo yacni maalka ma keenayaan yacni qofku inuu maslaxadiisa garto nin kastoo hub haysto ma aha inuu maslaxadiisa yaqaano waa haysanay annagaa isku baabi'inay waana nala fiirsanaya intaas marka kaabigaa naloo taagnayo waa nala fiirinaya miir ma qabin marka la yidhaha war sidan si ma aha isu dhaama ma ogolayn haddadaas lafteedaa sidii weli la joogaa marka hub badan oo la haysto iyo maal badan oo la helo waxaa ka horeeyo allah subxaanahu watacaala horta lagu xirnaado iimaankii wixii alla adduunyada noo keenay markaan fahamno masaalixdii kalena waa garanaynaa inaan hub samaysanno maal inaan yeelanno waa fahmaynaa markaas maalkii iyo hubkii aan samaysannana meel fiican baan ku hagayna laakiin hadda innagoo sidaana haddaan maal iyo hub yeelanna yaan ku baabi'inayna haddii hadda muslimku hubka ugu badan adduunyada uu haysto sidanna uu yahay midinla tahay inuu ku baraarayo maya iyagaa isu adeegsan lahaa ilaana haddaanba aragnaaba ilaa marka diin saxiixa la helo aafadan taalla ma laga dhammaan karo awalan marka dadku inay diintas waxayna ka bilaabataa diin saxiixa horta waxa saxiixa ah oo diinkii alle ah iyo waxa aan saxiix ahayn in la kala garto leanna inaad alla caabuddaa rabtaa mana taqaanid waxaa ku caabudaysa saxiix miyaa mase ma ahan horta waa inaad diintii nebi moxamed iyo waxaan kale lagu soo dhex daray in la kala hufo marka la kala gartana inta saxiixa in lagu camal falo dadku marka hadday sidaas helaan maalinkaas marka waxay gaari karaan masaalixdooda inay gartaan hadday hub samaystaan hubkoodaas waa meel fiican bay ku maarayn karaan hadday dhaqaale yeeshaan dhaqaalahooda meel fiican bay la aadayaan laakiin iyagoo noocaana rajo fiican ma laha ayb marka alla wuxuu leeyahay wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin marka waaqicaan jiro see muslimiintii hadda dacfi baa haayo allana wuxuu leeyahay wa antum ulaclow say ku dhacday haddaad su-aashaas weydiiso ee tilmaantaana layska rabaa in kuntum mu'miniin alimaam ibnu lqayimna baxhi dheer buu igaahatu lahfaanka uu ku sameeyey mas'aladan lafteeda uu uga hadlayo markuu soo dhiraan dhiriyeyna intaan buu sheegay laakiin dadka da nufuusta degdega ku same yacni dadka degdega badan ama degdegu ka qaalib yahay ama khibrad yaridu ay ka qaalib tahay ama cilmi la-aantu ay ka qaalib tahay waxyaabahaas waxaa laga yaabaa ma aqbali karaan mana yeelhayan iyagana laakiin in badan oo kamid a waktigaa wax baraya marka intay socdaan derbi uu ku yimaado dibay usoo laabanayaan marka nina cilmigaa waxu sheegaayo nina waayo aragnimada waxu sheegayso qofkii kalena daqarada gaarayo sidaa hadba daqar u gaarayaa laga yaabaa inuu mar soo baraarugo ayb waxyaabahan marka daqaradaani baraarug inay iska keenaan waa suuragal wa antum idinka walaa tahinuuha daciifina walaa taxzanuuha murginina wa antum idinka ayaa al aclowna sarrayn badan in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun milu halkan marka duruusaa lagu dhigay alla wuxuu leeyahay in yamsaskum hadduu idin taabtay qarxun dil iyo dhaawac qarxun marka sidaasaa la akriyey qaafka kor dhigan haddii marka qarxun la yidhaha qaafkii la kor dhigo macnaha alqatlu waaljiraax weeyaan waxaa kaloo la akriyay qurxun in yamsaskum hadduu idin taabto qurxun boogo waa dhaawac bis marka qurxun qarxun marka la yidhaha laakiin waa dhaawac iyo dil sidaasaana macno badan leanna uxud dhaawacna waa dhacay dilna waa dhacay in yamsaskum hadduu idin taabto qarxun dil iyo dhaawac faqad xaqiiqe ahee massa waxaa taabtay alqowma qolada idinka soo horjeedo qarxun dil iyo dhaawac baa taabtay kaasoo midluhu kan idin taabtay oo kale ah iyagaba waa ku dhacay maxaa u daciifaysaan iyaga intuu dhibkaas ku dhacay bay haddana soo laabteen oy taagan yihiin idinkii marka dhibkan markuu idinku dhacay maxaad idinku marka niyadiinu ay u jabaysaa ayb waxay la mid tahay in takunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun wa tilka taadaas alayaamu maalmaha waay wa tilka taadaasi al ayaamu maalmihii weeyaan nudaawilu xaal aan wareejinayno haa maalmaha bayna annaasi dadka dhexdooda xaal aan ku wareejinayno ayb marna idinkaa guul la idin siinaya marna cadowgaagaa lib la siinayaa marka guul markii la hela la garay khayr baaba la joogaa guuldaraduna maxaa ka dha maxaa xigmada ka dambaysa maxay tahay oo alla muslimiinta mararka qaar guuldarrada ay ugu dhacaysaa alla marka wuxuu leeyahay wafaala wafacalnaa dalika sidaas baan yeelnay liyaclama allaahu ama wafacala allaahu dalika alla sidaasuu yeelay liyaclama si uu alla u muujiyo oo bannaanka uu usoo dhigo allaahu alleh aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bannaanka si uu u keeno wayatakida waliyattakhida si uu u samaysto minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin shuhadaa'a si uu u samaysto kuwo ilaahay jidkiisa ku dhinto si uu u samaysto alleh wallaahu alleh laa yuxibu ma jecla aldaalimiina gaalada dulmiga fal kuwa dulmiga fala alla ma jecla iyo waliyumaxisa inuu imtixaano allaahu alle inuu imtixaano aladiina kuwii aamanuu rumeeyey in iyaga la kala miiro dadkii aamanaadii yidhi in la kala sooco wayamxaqa ou tirtiro alkaafiriina gaaladiina ou tirtiro ou nuqsaamiyo xikamkii marka ghaswadii iyo duulaankii markii uxud sida loogu jabay iyo sababkii keenay waa soo socotaa halkan laakiin alla wuxuu tilmaamay haddii dhaawac iyo dilal idinku dhaceen dadka idinka soo horjeedaba way ku dhaceen wa tilka taadaasi al ayaamu maalmihii waay nudaawilu xaal aan warwareejinayno haa maalmo maalmahaasi baynannaasi dadka dhexdooda marna idinkaan idiin dhiibaynaa marna cadowgiina laakiin cirib dambeedka yaa iskale mu'miniintaa leh waalcaaqibatu litaqwa sidaa muxuu alle u yeelayaana waliyaclama waliyaclamadaan hadda marka daahirkeeda wuxuu u muuqdaa alle inuu ogaado de alle waaba ogaayay awel wax ka qarsoon maa ilaahay jiraan macnaha marka waxay tahay cilmu duhuur isaga waa ogyahay banaanka inuu keeno laakiin alla waa ogyahay oo intuunan musiibadu intaynan dhicin buu ogaa laakiin waxaani alla uu ogaa banaanka inuu keeno oo la arka markaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa waliyaclama allaahu alla inuu muujiyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iimaanka dhabtaa kuwii laga helay inuu alla soo muujiyo wayatakida inuu samaysto minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin shuhadaaa kuwii wadadiisa alla ku dhintay shuhadana inuu idinka samaysto oo dadkan alla abuuray qaar buu dooranayaa wuxuu u dooranayaa naftii uu geliyey oo u qiimaha badnayd inay isaga dartiis u go'do dadkaasi marka alla waa soo dhaweysanayaa waana doortay daduu doortay haddii marka guuldarro aynan dhacaynin markii muslim iyo gaalo dagaalamo magaalada un la laayo muslimku xagatin aynan soo gaari lahayn xikamkan lama helay ayb wayatakida waliyatakida inuu samaysto minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin shuhadaaa kuwo ilaahay waddadiisa udhi ku dhinto wallaahu alleh laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa dulmiga falo gaaladan marka libta la siinaayo maahan inuu ilaahay jecel yahay jacayl maaha waliyumaxisa waliyakhtabira allaahu alla inuu kala imtixaano aladiina kuwii aamanuu rumeeyey marka guuldarrada muslimka ku dhacdo maxaa xikmada ka dambaysa muslimka lagu kala saara maa kaana allaahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi baa imaan doonta wayamxaqa alkaafiriinana marka gaalada laga yeesho oo muslimiintu ay adkaadaan gaaladii baa la xaaqayaa waa la tirtirayaa daraf iyo qeyb iyaga ka mid a alla uu nuqsaaminayayu xaaqayaa xikam waay waxaan o dhan waliyumaxis allaahu wuxuu alla sidan u yeelay inuu imtixaano aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wayamxaqa inuu tirtiro u baabi'iyo alkaafiriina gaaladii ayb xikamka marka suuradda ku jiro markaan ka aayadahaas dhammayn rabno ayaan markaa si sardi ah ku sheegi doonaa in sha allah am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam alsaabiriin am bal e warkii horaa laga soo tegaa war kalea la rabaa in la galo amtaan marka waa inqiaac bimacnaa bal markii sidaa la yidhaah xasibtumta hamsatu istifhaamaa loo soo qadara siibaweyhi sidaasuu yidhi am xasibtum bimacnaa bal eh iskaba daaye axasibtum ma waxaad u malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannadii inaad gelaysaan miyaad u malayseen walxaal lamaa yaclam illaahu lam yaclam illaahu allana uu soo muujinin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday minkum xaalay idinka idinka mid yihiin wayaclama wa maca an yaclama inuu ogaado maceeda assaabiriina kuwa sabro uu la ogaado sidaa miyaad u malayseen janno inaad gelaysaan iyadoo sidaa aynan dhicin meeshaan marka tarkiibka naxwiga wayaclamadaas yaa marka u baahan in laag istaago sida hadda wayaclamada ka muuqato qiraa'ada la akriyay badanaa wayaclama waxaa kaloo la akriyay wayaclamu riwaayo abu camar laga wariyey wayaclamu saabiriina waa la sheegay iyadana wayaclami saabiriinana xasanulbasri baa laga sheegay marka wayaclami saabiriina haddii la yidhaha waaba fudud ayada ishkaal ma le e walamaa yaclam ayay ku cadfantahay yaclam waa majzuum wayaclamtanna waa majzuum liiltiqaa'i saakinayn waa la hoos dhigay wayaclami saabiriina haddii la yidhaha wayaclama wayaclamu saabiriinana wahuwa yaclamu baa loo soo qadara marka ay laakiin wayaclama ay tahay maxaa lagu nasbiyey waxaa lagu nasbiyey an oo mudmaro ah nafyina ou ka hormaray nafyi baa ka hormaray an oo mudmaro ah waawdaanna bimacnaa maca ayay wadataa middaan marka waxay yidhaahdaan nimankan marka ee kuufiyiinta ayaga sarfi bay ku tilmaamaan oo waxay ku leeyihiin nusiba bisarfi ibnu jariir dabanina saasuu yihi isqilaax oo kuufiyiin leeyihiinna waa tahay marka wayaclamadan macnaheedu wax kale ma ahane waa min baabi midii naxwada la dhihi jiray laa ta'kuli samakata watashraba laban watashraba watashraba labana tii ku jiri jirtay un weeyaan macnahana ha jamcinina laga wada taad yacni malay cunto caanana aad cabta labadooda ha jamcinin mid un sameeyo hadda halkan marka waawdan bimacnaa maca haddaad ka dhigto sidaasna aada yeesho macnuhu waxay tahay inaad jannada gelaysaan miyaad u malaynaysaan alloon muujinin labadan arrin alloon muujinin kuwa jidkiisa ku jihaado sabro marka hal mar buu isku muujinayaa saabiriinta iyo kuwa mujaahidiinta ah ee jihaadayo waddadiisa ku jihaadayo isagoo labadaas aan jamcinin muujinteeda miyaad u malaynaysaan inaad janno iska gelaysaan wayaclamada marka macnaheedu sidaas weeyaan amtaanna waa munqaica am bal e xasibtum axasibtum ma u malay waxaad u malayseen an tadkuluu inaad gelaysaan aljannata jannadii inaad gelaysaan walxaal lamaa yaclam illaahu alla ounan soo muujinin lamaadan bimacnaa lamna waa la yskaga laqbeeya walxaal lam yaclam illaahu alla ounan muujinin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday minkum xaalay idinka idinka mid yihiin wayaclama wa maca an yaclama inuu soo muujiyo maceeda assaabiriina kuwa sabrayo inuu alla muujiyo bannaanka soo dhigo labadaa arrin isagoon bannaanka soo dhigin miyaad u malaynaysaan inaad jannadii gelaysaan maya sidaa ha moodinina waa laydin imtixaanayaa marka imaamu shaafici baa la su-aalay dadka in la tamkiiniyo imtixaan la-aan iyo in inta dhulkii la tamkiiniyo loo dhiibo imtixaan ay soo maraan yaa fiicana le markaasuu wuxuu yidhi wahal yumakkanu ilaa bilimtixaani walibtilaa oo tamkiin ma jiri karaa buu yidhi iyadoon lays imtixaanin su-aashaas maxayba tahay dadkani tamkiin maba heli karaan ba ilaa laga imtixaano waa la jarriba jarribaad la-aan iyo imtixaan la-aan dhulkii in loo dhiibo wax kastaa ay iska helaan ma suurtoobaysa sunnada alle ma aha sidaas walaqad kuntum tamanawna almowta min qabli an talqowhu faqad ra'aytumuuhu waantum tanduruun walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah kuntum waxaad ahaydeen tamanawna inaad tamaninayseen ood jeclaysanayseen almowta geerida asbaab almowt geerida asbaabteeda ayaad jeclaysanayseenoo inaad ku dhimataan ilaahay jidkiisa min qabli an talqowhu min qabli an talqow intaydnan la kulmin hu geeridii intaydnan la kulmin faqad xaqiiqe ah ra-aytum waad aragteen hu geeridii baad isha saarteen geeridii marka waa aragteen walxaal antum idinka oo tanduruuna fiirinaysaan baad geeridii aragteen halkan marka balaaqiyiinta waxay yidhaahdaan meeshani waxaa ku jira mowdku waa shay macnawi ah mawd lama arki karo wax il qabanaysaa ma aha haddana waxaa laga dhigay wax il qabanaysoo kale ayb wax ay il qabanayso ayaa markaa laga yeelay oo marka waxay yidhaahdaan iyada takhyiilay waxyaabahan takhyiil oo mushaahadatu maa laysa bimaxsuusin kalmaxsuus shay aan lala taaban karin oo aan lala arkay yacni la taaban karin aragtidiisa in lagu shabaho wax la taaban karo oo waxay yidhaahdaan marka kash kamaa kamaa tatakhayalu shaatu sadaaqata alkabshi wa cadaawata di'bi neefka ariga idaha waa iska weheshana wuxuu ka fiirinaa baa la yidhi takhayul ah saaxiibtinimo saaxiibtinimada wax la arkaaya maaha yatakhayal isagaa takhayulaya ayb dhurwaaga iyo yeygana wuxuu ka takhayulaa cadowtooyo markii waa ka cararaa waxbuu ma ma sadaaqo kama dhexayn karto waa marka mushaahadatu maa laysa bimaxsuusin kalmaxsuusi oo kale hadda geeridiiba waxaa laga dhigay wax il laga qaaday oo la arkaayo kale waxaa kaloo la yidhaahdaa yani asbaabtiibaa waxaa la dhigayaa yani shaygii musababkiibaa booskii sababkii la dhigay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqaya kuntum waxaad ahaydeen tamanowna inaad jeclaysanaysaan almowta geerida asbaabteeda meesha marka waa nimankii dhallinyarada u badnaayee yidhi rasuul alla waan baxna annagii dagaalkii bederan wax weynay waa ka qeybgeli weynay xiiso iyo xamaasad bay u qabeen inay baxaan si ay marka u helaan shahaado ay baxeen taasuu marka alla ka warramaya sidaasaad jeclaysanayseen markaad madiine ka baxayseen arrintaa marka waxaa laga qaadanayaa aayadda qofku inuu alle waddadiisa inuu ku dhinto inuu jeclaysto wax xun ma aha leanna ilaahay subxaanahu watacaala middaas ma dhihin waa xun tahay ee in laga soo bixi waayo oo arrintaa xaqiiqadeeda lala imaan waayaa lagu ceebeeyey dadka laakiin laguma ceebeynin inay jeclaystaan alle jidkiis inay ku dhintaan taasi marka mana soo gelayso laa yatamanayanna axadukum lmowta midkiin inuusan geeri tamaninin lidurin nazala bihi baa ku jira dhib adduunyo oo isaga kusoo degay dartiis laakiin haddaynan dhib adduunyo ahayn oo ilaahay jidkiis inuu ku baxo darajaad helo waa yeeli karaa qofka waana tamanin karaa marka taa iyada laguma ceebeyninoo alle wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqaha kuntum waxaad ahaydeen tamanowna inaad jeclaysanaysaan almowta asbaaba almowti geerida asbaabtiisa min qabli an talqowhu min qabli an talqow intaydnan min qabli an talqow intaydnan la kulmin hu mowdka mowdka intaan la kulmin sidaas baad jeclaysanayseen faqad xaqiiqo ah ra-aytumuuhu ra-aytum waad aragteen hu geeridiibaa il ayaad aragteen wa antum idinka oo tanduruuna fiirinaysaan marka jumladan xaalada waa xaala mu-akida faqad ra-aytumuuhudaa lagu sii adkaynaa waad aragteen idinkoo fiirinayaa la yidhi weliba fiirintuna hadda meeshay ka dhex arkeen waxay tahay seefta iyo laysla dhacaayo iyo dadkan isdhex galay oo qof dhimanaya iyo mid dhaawac ku jira iyo xaalaadkaas weeyaan mowdka la sheegayo wamaa muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul wamaa muxamadun muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuulun buu ahaaday rasuulka oo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortii alrusulu rusul ay tagtay afa in maata haddii uu dhinto ow amase qutila la dilo inqalabtum ma laabanaysaan raajiciina idinkoo inqalabtum ma gadoomaysaan raajiciina xaal aad tihiin kuwa noqonayo calaa acqaabikum cirib dambeed ciribtiina u noqonayo gaalnimadiin yaa u laabanaysaan waman qofkii yanqalib gadoomo calaa caqibeyhi labadiisa cirbood korkooda ku laabto u gadoomo falan yadura allaaha alla dhibi maayo shay-an waxba ku dhibi maayo wasayajzi llaahu alla wuu abaal marin doonaa ashaakiriina kuwa shukriya aayadahanna macnaha ay ku yimaadeen waxay tahay markii muslimiintu jabka ku dhacay oo ay rafaadeen ayaa shaydaanku wuxuu soo bitiyey oo soo haatiyey uu ku qayliyey maxamed waa dhintay waa la dilay si uu muslimiinta ugu niyad jebiyo de nebiga muslimiintu markay maqleen rasuulkii waa dhintay dadku isku wada mid maaha qaar baa niyad jabay qaarna waxay yidhaahdeen war hadduu maxamed dhintay idinka maxaa samaynaysaan wixii isagu uu ku dhintay maa ku dhimataan dadna marka niyadoodu saasay ahayd dadna waa iska niyad jabeen arrintaabaa marka saxaabadii waxaa la leeyahay nebiyullaahi maxamed mid geeri ay ku bannaan tahay waay waa dhiman karaa waana la dili karaa maxaa yeele ambiye isaga ka horreysaa la dilay ama qaar baa iskood iskaga dhintay iyagoon iyadoon la dilin marka haddii uu dhinto ama la dilo idinka diinta ma ka baxaysaan mabda' ma lihidin miyaah ayb wamaa muxamadun marka saxaabadii dabcan diinkii kama laabanin iyaga laakiin arrintaas baa qalbigooda loogu adkayna wamaa muxamadun muxamed ma ahan ilaa rasuulun rasuul un ma ahani waa rasuul rasuulka oo qad khalad ay tagtay min qablihi hortiis arrusulu rusul ay rusushii ay tageen afa in maata haddii uu dhinto ow amase qutila la dilo inqalabtum ma gadoomaysaan calaa acqaabikum cirbihiinna miyaad u gadoomaysaan meeshii aad ka timaadeen waman qofkii yanqalib laabto gadoomo calaa caqibayhi labadiisa cirbood u laabto gaalnimadii ku noqdo falan yadura allaaha alla dhibi maayo shay-an waxba ku dhibi maayo wasayajzi llaahu alla wau abaalmarin doonaa ashaakiriina kuu shukriya aayaddan marka abubakara soo qabsaday markuu nebigu dhintay ayaa u yimid maradu ka feyday waa dhunkaday saxaabadiio cumar uu haysto u yimid cumarna uu seeftii la baxay uu leeyahay ninkii yidhaahdo waa dhintay moxamed waa waa dilayaa cariyaa yidhaah waa dhintay moxamed arrintaa marka sabab kale maahan maahan cumar inuusan waxba aqoonin ma aha laakiin culummadu waxay yidhahdeen markay masaa'ib weyn ay timaado musiibada dadka qalbigooda waxay ku ridaysaa wareer iyo dahsha wareerkaas marka iyo dahshada ay musiibadu leedahay hadsay u kala weyn tahayna u kala weyn yihiin bal xadiid nebi baa nebiga sal lla ly slam baa wuxuu ahaa saddex musiibo oo waaweyn buu nebiga ka warramay inay imaan doonaan qofkii ku sabrana nebiga wax fiican buu ballan qaaday waxaa ka mid ah aniga dhimashadeyda dhimashada aan dhimanaya markaad maqashaan arrin aad u culus musiibo aada u daran ninkii ku sabra marka macnihii saxda ahaa ka aamino aa badbaadaya cumar marka wuxuu yidhi dadka qofkii yidhaahdo waa dhintay moxamed seeftaanaan uga shaqayna ma dhimanin waana soo laabanaya isagoo sidaa joogaa abubakar yimid markaasuu dadkii fariisiyey markaasuu hadalkii qabsaday aayaddan wamaa muxamedun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum aayaddan markuu akriyay cumar waa xasilay waa degey saxaabadii walwalka uu hayeyna waa degeen aayaddiina waxay la noqotay inay markaasba soo degtay meeshaas marka ibnu taymiya kitaabka la yidhaha aljawaab lbaahir fi zuwaari lmaqaabir wuxuu yidhaahdaa aayadda iyo dhacdada qisadan waxaa laga qaadanaa buu yidhaahdaa marka ay fitno iyo musiibo aada u daran ay dhacdo xataa dadka culummada ah adilada ma wada helayaan kulligood shay dadka wareeriyo oo amaankooda yacni aada u wareeriya marka uu yimaado culummadoo dhan ma wada helayaan adilada qaar baa helaya qisadaanuu tusaale usoo qaatay abubakarna waa helay aayadda cumarna aayaddan isagoo yaqaana haddana kuma soo dhici maxaa yeele musiibadaa ka tan badatay markii aayadda uu maqlay waa dhegaystay markaasuu marka waa xasilay marka waa ku tusayaa marka arrintani abubakar fadiiladiisa saxaabadayna ugu cilmi badnaa abubakar leanna kulligood arrintan waa xamili waayeen isagana waa xamilay wuxuuna ku xami wuxuu ku xamilay cilmiga alla siiyey baa ku xam yuu ku xamilay ku xambaaray waman yanqalib qofkii gadoomo calaa caqibayhi labadiisa cirbood u gadoomo u laabto falan yadura allaaha alla ma ma dhibaayo shay-an waxba ku dhibi maayo wasayejzi llaahu alla waa abaal marin doonaa ashaakiriina kuwa shukriya wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaah maxaad u yaabaysaan buu alla leeyahay qof walbaa naf walbaa midda nebi moxamed ku jirta ha ahaato qeyrkiis midda ku jirta ha ahaato waqtigii loogu talagalay bay dhimanaysaa wamaaka marka arri aayaddaanina waxaa kaley daliil u tahayba aayadda qofkii baqi lahaa ama fulaynima geli lahayd oo isdhahayo meesha dagaalka waa lagu dhintaa waqtigiis unbau dhimanayaa qof walba aayaddan marka fulaynimaday ka rogay qofka wamaa kaana linafsin naf ma ahaanin an tamuuta inay dhimato ilaa biidni illaahi ilaahi idinkiisa maaha wax kale inay ku dhimato ma ahaanin kitaaban kataba allaahu dalika alla arrinkaa waa qoray kitaaban qorid buu qoray mu'ajalan oo la madaleeyey oo waqti loo yeelay waman qofkii yurid doono hawaaba adunyaa adduunyada abaalmarinteeda nu'ti siinahi isaga minhaa adduunyada xaggeeda ka siinay ninkii camalkiisa adduunyo bis ku raba adduunyaan siinaynaa intii aan doonno waman qofkii yurid doono hawaaba alaakhirati aakhirada hawaabkeeda nu'tih siinee min nu'tih siinee minhaa aakhirada xaggeeda ka siinee ha waman yurid qofkii doono hawaaba dunyaa adduunyada hawaabkeeda qofkii doono nuutih siinee minhaa adduunyada xaggeeda ka siinee wixii aan doonno waman qofkii yurid doono hawaaba alaakhirati aakhira abaalmarkeeda nuutih siinee minhaa xaggeeda wasanajzii waan abaal marinaynaa ashaakiriina kuwa shukriya markaa naf walbaa waqtigeeday dhimanaysaa ibnu kathiir halkan qisow keenay ibn abi xaatim uu ka wariyey can xabiib ibni suhbaan qaala wuxuu yidhi qaala rajulu min almuslimiin nin muslimiinta ka mida wuxuu yidhi wa huwa xujru bnu cadiy ayuu ahaaye maa yamnacukum maxaa idiin diidayo an tacburuu inaad goysaan ilaa haaulaa'i alcaduw cadowgan inaad u goysaan wa haadihi nudfa iyo candhuuftan yarta yacni dajla candhuufta waxuu ka wadaa webiga dajla ciraaq mara dagaal marka ciraaq xaggeeda ka socdo markaasuu yidhi war candhuuftan yartaa biyahan yartaa inaad goysaan cadowgiinaas aad u goysaan maxaa idinka celinayo idiin diidayo wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi kitaaban mu'ajala aayaddaas u akhriyay uma aqxama farasahu dajlata faraskiisiina webigiibuu dhexgeliyey falamaa aqxama markuu dhexgeliyey aqxama annaasu dadkiina way dhexgeliyeen fardahoodii falamaa ra'aahum alcaduwu cadowgii markuu arkay nimankanoo fardihii biyihii kula soo jiirayo qaaluu waxay yidhaahdeen diiwaan faharabuu waa iska carareen diiwaan marka iyagu shaydaanay dhahay farisiyiinta marka waxay yidhaahdeen waa shaydaan waana ka carareen marka ayib qisadaasu marka sheegay sanadkeeduna waa xasan aayaddan marka waa geesinimo geli jirtay asxaabta ayb wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kaiir wakaayin badanaa kaayiintan bimacnaa kamu wakaayin badanaa min nabiyin nebi badanaa nebiga oo qaatala dagaalamay cadowgiisa la dagaalamay macahu la jirkiisa xaal ay yihiin ribbiyuuna jamaaca jamaacaad ay yihiin maciisa kuwaasoo kaiirun aad u fara badan ribbiyuuna marka jamaaco waa aad u badan aljamaacatu alkaiiratu baa ribbiyuuna waa jamcu ribbiy qaarna waxay yidhaahdeen ribbiyuuna macnaha waxaa laga wadaa rabbaaniyuun waa dad rabbi loo nisbeeyo dad alle nebi badanaa dagaalamay oo ay la jiraan dad alle culamo fuqaho dad fadli badan meeshaas laakiin kuufiyiintu waa diideen oo waxay yidhaahdeen hadday rabbi nisba ila rabbi hadday tahay waxaa la dhihi lahaa rabbiyuuna ee ribbiyuuna lama dheheen ayb ibnu mascuudna aayadda marka macnihii horeu ku macneeyey wakaayin badanaa min nabiyin nebi nebiga oo qaatala dagaalamay qutilana la dilayna waa la akriyay macahu la jirkiisa xaal o ay ahaadeen ribbiyuuna jamaacooyin kaiirun aada u fara badan famaa wahanuu ma aynan daciifin limaa liajli maa kii dartiis uma aynan uma aynan daciifin asaabahum ku dhacay famaa wahanuu ma aynan daciifin limaa liajli maa kii dartiis asaabahum iyaga ku dhacay dartii uma aynan daciifin fii sabiili illahi ilaahay jidkiis ku asiibay wamaa dacuufuu ma taag darraynin wama stakaanuu mana dulloobin dabari halkan wuxuu leeyahy wama stakaanuu yacni wamaa dalluu ma aynan dulloobin fatakhashacuu licaduwihim cadowgooda marka ay u dulloobaan biddukhuuli fii diinihim diinkooda inay galaan wa mudaahanatihim fiihi iyo inay yacnii mudaahana ay kula dhaqmaan iyo susubkid khiifatan minhum cabsi ay iyaga ka baqayaan walaakin madow quduman calaa basaa'irihim hortooday u socdeen ayb waminhaa hortooday u socdeen minhaajkii nebigoodana wa minhaaji nebiyihimna waa ku socdeen suburan calaa amri illaahi iyagoo amarka alle kuwa u adkaysanayo sabraya ah wa amri nebiyihim nebigooda amarkiisa iyagoo ku sabrayo wa daacati illaahi daacada rabbi iyagoo ku sabrayo waitibaacan litanziilihi wa waxyihi marka ma aynan dulloobin waa qofku laakiin hadday niyadda ka jabto waa dulloobaya hadduu dulloobana cadowgiisiibuu wuxuu uga tanaasulayaa diinkiisa maalinba qayb maalinba qayb maalinba qaybuu uga tegayaa cadowgiisa arrintaan cabsi darteed waa wax kale ma aha laakiin dadkan marka alla ammaanayo sidaas iyaga ma noqonin oo markii laga adkaaday oo la laayey haddana waa taagan yihiin oo cadowgoodii maynan u dulloobin wasane ayb wamaa dacufuu maaynan taag darraynin wama stakaanuu ma dulloobin wallaahu alleh yuxibu wuxuu jecel yahay assaabiriina kuwa sabro wamaa kaana qowlahum warkooda ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen un ma ahane rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow ikfir dhaaf lanaa annaga noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf wa israafanaa xadgudubkeenna fii amrinaa arrinkeenna dhexdiisa aan ku xadgudubnay noo dhaaf wahabbit sug aqdaamanaa gomadaheenna sug wansurnaa noo gargaar cala alqowmi qolo nooga gargaar alkaafiriina gaaloobeen meeshanna marka hadda wuxuu tilmaamayaa waa ogaadeen meeshii looga yimid dadkaas nebigaas iyo intii raacday ee dagaalkaas galay oo haddana markaa jab uu ku dhacay oo aan niyad jebin waxay ogaadeen meeshii looga yimid waana dembi dembigay alla marka kaga istikfaar dalbanaya marka kaanadan marka isimkeedana jumlada anqaaluuda dambe waaye qowlahumtana waa khabarkii kaanadoo soo hormaray maadaan iyo marka iyo ilaadaanna da waa isnasakaya ayb ilaadu waa iska mulqaad waxay ka dhigan tahay marka wamaa kaana qowluhum rabbanaa ikfir lanaa dunuubana waisraafanaa fii amrina yacni wamaada ka saare waxaan ka wadaa wa kaana qowluhum rabbanaa ikfir lanaa dunuubana qowlkaasi qowlahum ayuu ahaaday wamaa kaana ma ahaanin qowlahum qowlkoodii ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen maaha wax kale ma ahaanin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna wa israafanaa xadgudubkeenna fii amrinaa arrinkeenna dhexdiisa wahabbit sug aqdaamanaa gomadaheennana sug wansurnaa noo gargaar cala alqowmi qolo nooga gargaar alkaafiriina gaaloobeen fa aataahum llaahu alla waa siiyey hawaaba dunyaa adduunyada abaalmarkeeda wa xusna hawaabi alaakhirati aakhirada abaalmarinteeda wanaaggiisiina wanaaggeediina waa siiyey wallaahu alleh yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa muxsiniinta oo ixsaan falo hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed